weli way socdaan wayna soo tarayaan ilaa iyo hadda waxaa la xiray labaatan iyo dhowr sane oo lagu tuunsan yahay in ay wax ugu jireen ama wax ka sameeyeen abaabulkii qarxii lagu dhex qarxiyey diyaaradii gala airlines sidoo kale nabad sugidda ayaa soo bandhigtay soddon iyo laba daqiiqo abaarahaas weeyey marka ay falkan sameynayaan ilaa haddana baaritaanka weli waa socdaayo wixii soo siyaada ilaahay hadduu yidhaahdo waanu idinla idiinsa gudbin doonaa waa gartay cabdisalaan bal waxaad iiga warantaa marka labada nin ee laabtoobyada isu dhiibaysa ee aad sheegtay inay usii dhiibayaan ninka dhiman doona diyaaradda iska soo tuura sida la sheegay ma waxay la raaceen diyaaradda oo rakaabkay ka mid ahaayeen mase garoonka gudihiisa oo keliya ugu dhiibeen garoonka garoonka gudihiisaay u dhiibeen sida aad ka arkaysid c c t v-ga waa laba nin oo soomaaliya ninka way marka marka hore iyagaa isu dhiibiyey baalka laptopka deeto waxay u dhiibayaan ninkii diyaaradda ku dhintay oo kasoo dhacay waa gartay marka ilaa iyo hadda ma la aqoonsado labada qof wax isu dhiibaysa mase ka mid yihiin dhowr iyo tobanka qof ee hadda lahayo dadka hadda lahayo dhowr iyo labaatan baa hadda saacadan hadda la iisoo sheegay inay gaarayaan welina way socotaa labadaas nin in ay ku jiraan in kale taas lama wadaagi karo hadda laakiin weli baaritaanka waa socdaa guddi loo saaray baa jira oo baaritaanka wada waa la weydiinayaa su-aalo dadka xiran marka waxaa laga yaabaa in xiritaan kale uu jiri doono oo dad kale la helo marka waxaan diidayaa in aanu ka hor dhacno waxaa laga yaaba inay raadiyaha ka dhegeysan waa gartay waayahay dhowr labaatanka qof marka ma waxay ahaayeen rakaabkii diyaaradda saarnaa mise dad kale oo magaalada laga soo qaqabtay ahaayeen dad dad inta keliya oon hadda aan aan aan lai ogolyahay inaan sheego waa dad soomaaliya oo maxaan ku idhaahdaa magaalada lagu xeray inay diyaaradda qaar saarnaayeen inay saarneen taas hadda kama jawaabi karo laakiin dhowr ilaatakaas qof waa dad eedeysanayaala oo lagu tuunsan yahay abaabulka inay inay wax ka wadeen marka waa intaas waa garta ganacsato miyaad ku jir ku jirtaa haddaad nala wadaagi karto dadka bal waxa ay haddaada sheegi karin wallahi wa wa waxa weeye warka